إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني آه كلمة aan rajaynaayo in ilaahay idina idinku anfaco anna igu anfaco ayaan insha allahu tacaala aan odhan doonaa waxaan ku tala gashanaa markii hore inaan mawaadiic kala duwan midba wax ka tilmaamo laakiin waxaan door biday hal mawduuc inaan isku dayo inaan ka feedha buuxsado oo runtii wax badani oo khayra ay ku sugan yihiin ilaahay jala wacalaa waa alle sifaad iyo asmaa magacaan iyo sifooyin wanaagsan oo kamaal iyo dhammaystiran ka gaadhay meeshii ugu dambaysay wax nuqsaana dhammaantoodna ka reeban alla ku sifaysan oo ku magacaaban wey ilahay wuxu uhi walilaahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha ilaahay waxa uu leeyahay magacaan wanaag badan magacaan wanaagsan lama odhan ilahay wuxu uhi walilaahi alasmaau alxusnaa asmaa wanaag badan oo balagat fi lxusni gaayata wanaagga ka gaadhay meeshii ugu dambaysay ayuu ilaahay leeyahay ilaahay jala wacalaa asmaadiisaasi waxay ahlu sunnati waljamaaca qabaan dadka xaqa haysta ee aharkiiyo sunnada haya waxa ay qabaan in asmaada ilaahay ay tahay aclaamun wa awsaaf inay tahay asmaa ilaahay daatadiisu ay ku magacaaban tahay oo cidda iskale asmaadaasi waa mid quroo waa ilaahay laakiin isam walba wuxuu sheegayaa macno isamka kale macnihiisa ka duwan oo ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid a alxayu baa ka mid a kii noola ee noloshiisu magacaasi wuxuu ku tusinayaa inuu ilaahay nool yahay hadda noloshiisuna nolol kaamila ay tahay oo wax nuqsaani aanay ku sugnayn ilaahay alla weligiiba noolaa oo jiray weeye waana xayun oo mid jiraya weeyaan waana baaqi oo mid dhammaanaya maaha xayi marka la yidhi wuxuu magacaasi ku tusinayaa inuu ilaahay jala wacalaa samci iyo maqal iyo arag uu leeyahay ayuu dilaalat liltizaam kugu tusinaya ilaahay waa alla qayuuma oo makhluuqiisa dhammaantii baahiyahooda wixii ay u dhiibaan alla ku quman weye ilaahay alla qayuuma weeyaan samaawaadka iyo dhulalku idnigiisay ku taagan yihiin waxa dul saarani idnigiisa iyo ogolaanshihiisa iyo naxariistiisa ayay ku socdaan oo ku nool yihiin arlada aada aragtay ilaahay jala wacalaa alla maamulkiisa ay ka hoos jirto weeyaan alxayu alqayuum ilaahay magacaantiisa waxaa ka mid a samiic inuu alla maqal badan yahay ilaahay waxa uu maqlaa dhammaan khalqigiisu waxa ay ku hadlayaan ama ay waxa weeyaan ku dha waxa weeyaan ku sheekaynayaan ayuu ilaahay jala wacalaa ogayay keeda xanshashaqa ah ee ay hoosu leeyihiin iyo ka ay muujiyaane la maqlaayo wixii ay ku faqayaan iyo waxay fagaaro ka leeyihiin ba ilaahay jala wacalaa waa ogyi samciga ilaahay waxa uu gaadhay samaawaadka iyo dhulalka waxa ay sidaan dhammaantii ayuu ilaahay samcigiisu gaadhay ilaahay jala wacalaa waxa uu og yahay xataa waxa ay oo waxa weeyaan nufuusta ay laabahooda ku qarsanayso ilaahay waa alla caliima cilmigiisu ilaahay jala wacalaa waxa uu gaadhay wixii oo uu shamliyey wixii tegey iyo waxa soo socda iyo waxa taagan iyo waxa iman doona waxaynu garanayna iyo waxaanaynu garanaynba caliim macnaheedu waa sidaas ilaahay waxa uu og yahay wixii dhacay qaabkay u dhaceen goortay dhaceen sababtay u dhaceen daqaa'iqooda iyo yacni tafaasiishoodu ilaahay ogyahay duuduubkooda iyo jumladoodu ilaahay ogyahay ilaahay waxa uu ogyahay waxaa iman doona qaabkay u dhacayaan goortay dhici doonaan sababtay ku dhacayaan cidda ay ku dhici doonaan ayuu ilaahay jala wacalaa ogyahay duuduubkeeda iyo jumladeedu ilaahay ogyahay wacindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa huwa ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلهي وحا وقياي وحا أي لابه قرينيان إيا وحا أرحمت إيا المقالين ماذا كتيرا أي إلهي وقي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلهي وحا وقياي ويعلم ما في الأرحام وحي أوررك كتيرا أي إلهي وقياي ilaahay wax kastoo qarsooni agtiisa calan bay ku yihiin jala wacalaa ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid a rasaaq baa ilaahay asmaadiisa ka mid a ilaahay waxa uu arsaaqaa makhluuqa uu uumay dhammaantood isagaa arsaaqa ilaahay jala wacala ilaahay dhuxun dhuxunku reebka iyo shinida iyo namlada iyo waxa weeyaan quraanta ilaahay jala wacalaa isaga arzaaqa waxaa badda guntiisa ku jiru ilaahay arzaaqa samaawaadka dhulal kuwa ugu sarreeya cidda saaran buu ilaahay arzaaqa labadooda dhexdooda waxaa ku jiro ilaahay arzaaqa ilaahay risiqa uu bixinayo dadka waa u qaybiya fadligiisa iyo raxmadiisa iyo naxariistiisa ugu qaybiya cid walba inay qaadu ilaahay siiya ilaahay cilmigiisa waxaa ka mid a risiqiisa uu ku qaybiyo inuu og yahay ilaahay addoommadiisa qaarkood in haddii la siiyo oo hodan laga dhigo oo xoolo badan la siiyo ay kufrinayaan oo ilaahay ka gaaloobayaan markaasuu ilaahay ku yareeyey waxay adduunyada ku hayaan isagu wuxuu isleeyahay addoonku wallaahi faqiir baa tahay xaalkaagu waa iska tabaalaysan yahay alla kuma roona laakiin xaqiiqadu waxay tahay sida ilaahay uu gartayba u roon waayo waxaa laga yaabaa haddii adduunyo la siiyo inuu rabbi ka kufriyo oo uu diintaba ka baxo ilaahay si aanay taasi u dhicin ayuu fidnadii adduunye ka haya addoommada ilaahay waxaa ka mid a siduu nebigu sheegay sala allahu calayh wasalam ilaahay uu ka wariyey qaar haddii fuqaro laga dhigo ilaahay ka gaaloobaya ilaahay kuwiina xooluu u dhiibay markaasuu ilaahay wuxuu ku eegay bal hadda waxay sameeyaan iyo sida ay yeelaan fayandura kayfa tacmaluun bu ilahay ilaahay jala wacalaa risiqa uu qaybinaayo addoommadiisa uu siinaayo xikmad buu ku qaybiyaa raxmad ilaahay xaggiisa ka ahaatay buu ku qaybiyaa ilaahay jala wacalaa waxaa risiq uu bixinayo wax allaala wuxuu mulkigiisa ka ka nuqsaaminayaan ma jiraan wax allaala waxay mulkigiisa haddii uu ardoommadiisa risiqa ilaahay ka cidho uu u kordhinayaana ma jirto ilahay wuxu uhi wamaa min daabati fi lardi ilaa cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha ilaahay waxa uu yihi wax allada dul lugaynaya kadalika wax samaawaadka dul lugaynaya ma jiraan ilaa ilaahay baa risiqooda bixiya oo siiya ilaahay waxa uu ogyahay mustaqaraha wamustawdacaha meesha la la dhigi doono iyo halkay ku dambayn doontae iilkeedu uu ka qodan yahay buu ilaahay ogyahay meeshay u hoyatay ku dhaa waxa weeyaan meesha ay u hoyato nufuustaasi iyo dawaabtaasi ilaahay wuu ogyahay halkay duhurkii ku dheemaashay iyo habeenkii meeshay dhinaca dhigtana ilaahay jala wacalaa waa ogy ilaahay asmaadiisa jala wacalaa rasaaq waxa uu ku tusinayaa inuu ilaahay hani yahay oo addoommadiisu baahan yihiin yaa ayuha annaasu antum lfuqaraau ila allahi wallahu huwa alganiyu alxamiid ilaahay waa alla haniya wa allaan waxba inooga baahnayn wax allaala wuxuu inaga doonayaa ma jirto maa uriidu minkum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun ilaahay walaalayaal asmaadiisa waxaa ka mida raxiim ilaahay jala wacalaa raxiim maxay tilmaamaysaa waa alla naxariis badan oo addoommadiisa ilaahay jala wacalaa raxmaddiisa uu siiyey waxaa ka mid ah dee caafimaadka la siiyey raxmaddiisa ilahay waxaa ka mida inuu ka risaaqay raxmaddiisa ilaahay waxaa ka mida inuu ku siiyey inba aad wax ku aragto dabka kaga baydho raxmaddiisa ilaahay waxaa ka mida inuu ku siiyey gacmo aad wax ku cunto ad adeegsato raxmaddiisa ilaahay waxaa ka mida inuu ilaahay ku siiyey taayiro iyo luga aad ku socoto raxmaddiisa ilaahay waxaa ka mid a in ilaahay jala wacalaa uu uu meel walba ku dhigay hawa aad qaadato aad ku noolaato haddii lagaa iibin lahaa ka waran oo lagu odhan lahaa intaasoo waxa weeyaan intaa markay gaadha waa inaad intaasoo lacaga bixisa ma heli lahayd raxmaddiisa ilaahay jala wacalaa waxaa ka mid a inuu amni iyo nabadgelyo ina siiyey raxmaddiisa ilaahay waxaa ka mid a inuu laba waalid ku siiyey oo naftooda kaaga turid badan oo jecel inaad adigu badbaado oo iyaga dabka lagu guro waxaa dhacday rasuulka sala allahu alayhi wasalam qisaskuu ka sheekeeyey yaabka badnaa waxaa ka mid ah asxaabu lukhduud nimankii intay ilaahay rumeeyeen dawaaqiidda iyo fa yani waxa weeyaan dadkii gaalada ah ay ku gureen dabka in hooyo hooyooyinka ka mid ihi markii dadkaa god loo qoday asxaabu lukhduud ay soo dul taagtay dabkii la yidhi diintaadii ka noqo ay tiri may diinteyda ka noqo maayo idna lagu yihi gal waayo dabka dhakso isku tuura isku tuur ilmahay dhabarka kusii dabay dib u jallaacday nafteeda hooyadaasi uma turayso waxay hooyadaasi u turaysaa ilmaha ay sidato ee dhabarkeeda saaran markaasuu ilaahay ilmihii ka hadlaysiiyey markaasuu ilmihii wuxuu yihi hooyo xaq baad ku sugantee gal oo dabka isku tuuranna waa kula gelaya ilaahay baa ka hadlayay jala wacala rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu arkay dad la soo qafaashay oo gaalo ahaa oo inba meel lagu tuuray ayuu nebigu alayhi salaatu wasalaam arkay markaasaa rasuulku wuxuu arkay gabadh dadkii dhex wareegaysa oo marba dhinac u cararaysa markaasuu nebigu alayhi salaatu wasalaam indha aada ula raacay ilaa iyo gabadhii ilmo yar ay heshay oo ay dhashay oo dabeedna markay aragtay gacanta ku dhigtay bay laabta bogga ku dhejisay rasuulku sala allahu alayh wasalam saxaabadiisi wuxuu ku yihi atarawna haadihi taarixatan waladaha fi nnaar ma u malaynaysaa taasi ilmaha inay ku tuurayso dab markaasay saxaabadii waxay yidhahdeen laa ya rasuula allah wahiya taqdiru calayhi iyadoo awoodi karta oo waxa weeyaan aan yani awood u leh ilmahaas inaanay dab ku tuurin oo cidirqida aanay helin ama ka awood sarraysa aanay helin kumay tuurteen bay yidhahdeen lada nebigu hadalku yidhi ufiirso rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi lallahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladih ilaaha naftiisu naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaarte ilaahay baa addoommadiisa uga naxariis badan hooyadaas ilmaheeda ilaahay raxmaddiisu waa ta gaadhay inuu ilaahay ku siiyey laba waalid oo maalintaad dhalatay ilaa intaad qof noqonayso jira wax walba kaa ilaaliya oo soo jeeda habeenkii si aad adigu u hurido oo gaajoodo si aad u dheragto oo dhibaatoo dhan u dulqaato si aad sharaf u yeelato oo maalin iyo habeenba qa- midna ma oo maalin oo dhan waalidkaa uu ku wareegayo oo dhididkiisa uu ku tiraayo si aad adigu wax u noqoto oo sharaftaada iyo cirdigaaga uu u badbaadiyo ilaahay raxariistisay ka mid tahay ilaahay hadduu maalintii ay ku dhaleen uu kuu gelin lahaa inay ku tuuraan dee way ku tuuri lahaayeen hadday ku tuuraanna bahalaa ku cuni lahay raxmatu rabbika waxaa ka mid ah in ilaahay jala wacalaa inagoo caasinayna oo rabbi ku kibrayna oo nicamkiisii ka kufriyayna haddana ilaahay uu ina siinaayo waxa weeyaan nicamkiisi bal walaal waxaad u fiirsataa arlada dusheeda aynu saaranahay imise qof baa ilaahay caasinayo inaga inaga mid ah imisaa salaadii ka tegey oo ilaahay arsaaqaya imisaa khamri cabaaya oo ilaahay u dulqaadanaya imisaa sinaysanaya oo ilaahay jala wacalaa xurumaadkiisii intihaa ku samaynaya oo weliba laga yaabaa inay ku tabaxujayaan oo ay raganimo u haystaan imisaa suuqaqeenna ka baxaysa kuwa diintii caayaya oo ilaahay caayaya oo haddana ilaahay rabbi min raxmatihi uu ri- uu arsaaqayo min raxmatihi caafimaadkiisii uu siiyey min raxmatihi ilaahay jala wacalaa awood badan uu geliyey jidhkiisa min raxmatihi ilaahay jala wacalaa adduunyada uskageeda uu dhiibay ilaahayna wuu ka kufrinaya ilaahay muu awoodi kari waayin inuu t- laxdadaa qabto oo la dallaco oo nafta laga qaado ilaahay jala wacalaa muu awoodi kari waayo qaar baanu addoommadiisa ka mid ah ayuu ilaahay saa ku sameeyey oo waxaa badan inta in ilaahay ku kibirtay oo markay ilaahay ku kibreen jalla wacalaa isagoo u dul qaadanaya markay xadka ka baxday duqyaankoodii iyo kibirkoodii ilaahay uu sha- waxa weeyaan abaalkood mariyey ree cad meeye ree samuud meeye nimankii awoodda isbiday ee yidhi man ashaddu minaa quwa yaa naga awood badan yaa naga tiro badan yaa naga laandheeraysan yaa maanta cid wax isbidayo oo waxna yeeli kara halkaasay gaadheen man ashaddu minaa quwa ilaahay jala wacalaa habeen buu isu rogay oo baadiyey ree nuux meeya nimanka ambiyada ku kibray ee nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi laahi nuux cayda kala dhargay ee waxa weeyaan wax walba sameeyey ee yidhi waxa weeyaan sukhriye halkay ka gaadheen waar kii nuux ahaa wuu waashayo waalidii waxay ula gashay inuu inuu looxaan iyo masaabiir isku gargaraaco ilahay wuxu uhi in taskharuu mina fainaa naskharu minkum kamaa taskharuun ilahay wuxuu uhi in yar suga sidaa aa u dheeldheelaysaan baa laydinku dheeldheeli doonaa in yar suga ilaahay tuufaan buu ku salliday arladii buu ilaahay amar siiye wuxuu yihi wax alaala waxaad biyo haysa soo saar samadiina ilaahay amar buu siiye wax alaala waxaa biyo kugu jira soo daa dhulkii cirkaa isu qabsaday xaggeed u- xa- xagge u- xagge u yacan waxay gaadhay in waxa weeyaan nin walba taladiisu fara- farihiisa ka haado nebiyullaahi nuux iyo intii raacdayna siddeetan may gaadhayn baa la idhahaa ladaw fiirso sagaal boqol iyo konton sannadood buu ayuu nebiyullaahi nuux la yidhi uu baaqayay wamaca dalik siddeetan qof waxaan dhammayn baa rumeeyey waxay ku tusinaysaa taasi inaan xaqa lagu qiyaasin dadka faraha badan ee raaca xaqa calaamad uma aha in dad badani raacaan waayo hadday taasi calaamad u ahaan lahayd dee ambiyadaasi waxay noqon lahaayeen waxa ay wadaan waxaan xaq ahayn nebigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam nebi baa imanaya walaysa macahu axad wayaati الnabiyu wamacahu rajul wayaati الnabiyu wamacahu rajulaan maalinta yowma alqiyaame waxaa imanaya nebiyo aan cidiba la socon waxaa imanaya nebi hal qof la socdo waxaa imanaya nebi laba qof la socdo waxaa imanaya nebi kooxi la socoto waxaa imanaya nebi umam la socdo la socdaan xaqa markaa laguma garto dad fara badan oo raaca limaada ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wamaa akharu nnaasi walaw xarasta bimu'miniin wamaa yuuminu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah ilaahay wuxuu aayaadkaa ku tilmaamay dadka badankoodu inay dalaalada iyo baadida jecel yihiin oo kuwa lunsan yihiin marka xaqa kasre laguma garto alxaqu yucrafu bid- biadilatihi adiladiisa iyo xujajkiisa xaqa lagu garta sheekho waxaad sheegaysaa hadduu xaqiyay dadkaa ku raaci lahaa maaha ma astaan daliil noqon karta maaha shaki waxaan lahayn ambiyadu waxay sheegayeen inuu xaq ahaa xaqna ay la yimaadeen laakiin umamkii a loo soo diray ay ka kufriyeen walaalayaal ilaahay umamkaa wuu u kaadiyey ambiyuu u soo diray ilaahay raxmadiisa iyagoo caasinaya ayuu rusushii usoo diray markaasaa xaqii loo sheegay markaasay rusushii waanisay markaasay rusushii la hadashay markaasaa si kasta loola hadlay markay duqyaan iyo kibir cirka gaadheen ayuu ilaahay jala wacalaa wuxuu ku abaqay wakadalika akhdu rabbika ida akhada alquraa wahiya daalima ina akhdahu caliimun shadiid ilaahay jala wacalaa wuxuu qabtay qabasho aanay ka fakanin dabadeed cid kasta oo xaqa ka hor timaada oo xaqa la dagaalanta ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu xaqu caaqibadiisu ay noqonayso inuu isagu guush helo waalcaaqibatu lilmuttaqiin waa shaki la-aan raxmadda ilaahay waxaa ka mid ah in ilaahay ambiyadiisii iyo dadkii xaqa raacay ilaahay uu ku arsaaqay sabir ay ku adkaystaan marka xaqii lagu dhibo ee lagu colaadiyo ee waxa weeyaan ay is yidhaahaan dhulkii waa idinku yaraa xatىa idaa daaqat calayhim اlarضu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadanuu an laa marjica min allahi ilaa ilayh halkaa markay gaadho ay addoommada ilaahay yidhaahaan mataa nasrullah ilaahu goormaad noo gargaaraysaa xaaladdu waa nagu adkaatay ay baqaan ay is yidhahaan wallaahi faray ka aadaysahay oo waa inqiraadaysaa ayuu ilaahay addoommadiisa u gargaara nabi llaahi muuse markuu isiri lagu qabay inaa lamudrakuun walle gacanta nalagu dhigay nalagu dhigay bay yidhaaheen muusow adigiyo annagaba qaala kalaa ina maciya rabbii sayahdiin maanta intaan ilaahay haysto oo aan ballanqaadkaa ilaahay ogahay isma uma isma lihi fircoon waa idin qabanaya dabadeedna ilaahay fircoon biyihii uu kala jeexay unbuu ilaahay ku daboolay baddaa la kala jeexay fircoon markuu is yidhi walle muuse waa kaase soo qabo ee intoodii ugu horreysayna ay badda afkeedii joogto intoodii ugu dambaysana kusoo dhamaatuu ilaahay ku daboolay baddii dabadeedna indhi baa loo lahaa fircoon iyo turki mar kasta oo ahlu baatilku ay isiraan xaqii maanta ka guulaysanaysaan ilaahay jala wacalaa addoommadiisa ayuu faraj siiya xikan baana ku jira ibtilaagaas xikan badan baa ku jira nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam yowma bedrin markuu is yidhi walle maanta waad dabar go-aysaa adiga inta idinla socota waxay soo gaadhay nebigu intuu ilaahay baryo inuu dhaha ilaahay ow haddaad xisaabada iyo kooxdaa maanta ila socoto la halaago oo laga gacan sarreeyo lan tucbada fi lardi bacda alyawm maanta kadib arlada lagugu caabudi maayo halkaasuu gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam cabsiduu saxaabadiisa u cabsanaya kaasaa ilaahay jala wacalaa wuxuu yihi id yugashiikum annucaasu amanata minhu wayunazilu calaykum min asamaai maan liyuahirakum bihi wayudhiba cankum rijsa shayطaan waliyarbita calaa quluubikum wayuhabita bihi laqdaam ilaahay roobba oodda kaga qaado dabadeedna roobkii waxay ka faa'iideen in ay sugnaadaan cabsidii laga dulqaado aqdaamtoodii ay sugnaato ilaahay wuxuu ugu xigsiiyey tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum anii mumidkum bialfi min almalaa'ika malaa'ig baa ilaahay ugu deeqay sidaa awgeed qofka muslimkaa raxmadda ilaahay waxaa ka mid a dhibka la dhibayo dulqaad inuu ilaahay siiyey naxariistiisay ka mid tahay waayo haddaanad dulqaad lahayn oo xaqa aanad aada u adkaysan lahayn dee in badanoo dadka kamid a xaqa waa ka kufray lahayn hadi min raxmat illaahi caza wajal naxariista ilaahay walaalayaal waxaa kamid a addoommadiisa magaca raxiim baan rabaa inaan yaro bayaamiyo waxaa ka mid a naxariista ilaahay in addoon ilaahay dembi gelaaya ilaahay uu jecelya inuu toobad keeno markuu toobad keeno ilaahay uu ku farxo maanta haddaad addoon addoommada kamida leedahay ama qof kuu shaqeeyo khaadima aada leedahay oo qofkaasi uu waxa weeyaan aada shaqo u dirto oo aad tidhaahaa shaqadaas sidaa iyo sidaa u qabo oo dabadeedna uu kharibo oo aada maalin u dhaafto oo maalin labaad kharibo oo taana u dhaafto o wuxu sheegto maalin saddexaadda waxaa laga yaaba inad dheg iyo dhaban fujiso tiraa maalin walba maxbaanu kuu sheegayna waad soo taagantay un laakiin ilaahay caynkaan maaha ilaahay mar kasta oo addoonkiisa uu caasiyo mar kastuu toobad keena ilahay uu ka toobad aqbalaa waanu ku farxa ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi afalaa yatuubuuna ila allahi wayastakfiruuna wallahu gafuur raxiim a'imadii islaamka qaarkood marka aayaadka qaarkood lagu akriyo aayaddaasi ka mid tahay way iska ooyi jireen bal qaarkood way miyir doorsoomi jireen bal hadda ilaahay wuxuu ku leeyahy waar niman ma idin toobadkeeni waar ma idin soo noqon waar ilaahay agtiisa naxariis badan baa idin taalla ilaahay naxariista ha idin siiya ma idin soo noqoni saasuu leeya ilahay afalaa yatuubuuna ila allahi wayastakfiruuna muxuu ilaahay uga baahan yahay addoommadiisu inay toobad keenaan waxba ugama baahna laakiin iyaga ayuu wuxuu uga turayaa ilaahay naar oo wuxuu la jecel yahay kheyrka isaga awgeed baa ilaahay waxa uu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah ilaahay aayaddaa wuxuu kaga digay cudur cudurrada kamid a cudurkaasi muxuu yahay cudurkaasi wuxuu yahay waa cudur uu ibliis dadka ku beero oo ibliis wuxuu ku gaadhsiinayaa waktiyada qaarkood markaad ilaahay mar caasidee laba caasidee macsiyada dayn weyda wuxuu ku odhanayaa al ma adiga a oo ilaahay muxuu kugu falayaa toobadaada muxuu ku falaya ma lagaamaba toobad aqbalaya adiga waxaad samaysay wax ilaahay uu dhaafi kara maba ahaba qunuud baa la yidhaahaa inuu qofka ka ka yani ka quusiyo naxariista ilaahay owdha war ilaahay agtiisa majaalkaagama furnee shaqo kala qabso nin baa wuxuu iga sheekeeyey wuxuu ihi niman nimankii dadka layn jiray ee dhici jiray ee maaragta kamid ah oo koox oo baabuur wato oo dad badan maaragtay dulmiyey waktigii dalka aynu soo galnay oo niman badan oo dad badan laayay oo xaqdarro ku dilay ku jiraan ayaa masaajidkiisa soo hortaagay deedna intii badnayd baa degtay waa nimankii shalay dadka dhacay masaajidkay galeen oo weysay qaatay nin kamid a ayaa masa ku hadhay baabuurka dushiisa hebelow soo deg baa lagu yidhi waxaa laga yaaba hadda magaciisa sheego dad badan inay kartaan laakiin sitrullahi waasic hebelow soo deg baa lagu yidhi markaasuu yihi waraan iyo ilaahay umalayn maayo inuu ilaahay ii dambi dhaafaye haddaad soo tukanaysaan soo tukada halkan baa idinku sugaya ibliis ninkaa wuxuu gaadhsiiyey inuu ka dhaadhiciyo dembiga uu galay fara badnaan halkuu ka gaadhay inaanu ilaahay awoodi karin inuu dhaafo si awgeed baa ilahay qur-aanka waxa uu ku uhi waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daaluun ilahay wuxuu uhi cid luntay oo halaagsantay unbaa ilahay naxariistiisa ka ka ka quusato laakiin hadduu maqli lahaa qofkaasi aayaadka qur-aanka ee ilaahay uu leeyahay waman taaba waaamana wacamila صaalixan fainahu yatuubu ila llahi esh mataaba aayaddii ka horreysa maxay ahayd ciddii toobad keenta ee camal saalixa samaysa faulaa'ika yubadilu llahu sayi'aatihim esh xasanaat ilaahay naxariistiisa walaalayaal waxaa ka mid ah in ilaahay dembigii aada gashay ee aada u kastay ee adigoo aada weliba ilaahay ku caasiday ee uu qofka bini aadanka ay ku caasiyey ilaahay wixii uu siiyey ilahay waxaynu ku caasinaynaa wixiina siiyey ilahay waxaanu ku caasinaynaa caafimaadku ina siiyey waxaan ilaahay ku caasinaynaa leele nahaar xoogku ina siiyey in badanoo inaga mid ah oo muslimiin ah oo walaaladaaya oo caafimaad kalaa baad og tahay inuu ilaahay kaa dalbiyaa waxba maha in badanoo kamid ah oo aan awoodi karin inay socnaan ama awoodi karin inay hadlaan ama awoodi karin inay wax arkaan oo indhalaa baa jira ilaahay umu waayin indho laakiin ilahay wuxuu kutusayaa inaad ku mahadnaqdo bal nicmadan walihaada qofka muslimka ah waa in si uu ilaahay uxasuusnaado uunu daynin oo jarin inuu dhakhtarada tago waa inaad iska soo martaa dhakhtarka walow cid aad booqanaysa ayaana jirin dad walaaladaayoo badan baa yaalla haddaad uxugeyn karto uge haddii kale u tago qur-aan kusoo tufo ku yani waxa weyaan usoo ducee usoo laab qabooji adigu kusoo cibro qaado markaad aragta intaasoo waarka taalla oo laga yaabo shalay inay ordayeen oo laga yaabo shalay inay caafimaad qabeen oo laga yaabo shalay inay ka hanti badnaayeen oo haddana aad aragto iyagoo maanta aan taxarukayn dhaqaaqaynin aad aragto iyagoo saxradii laga qaaday aad aragto iyagoo waxa weeyaan sariir lagu sido aad aragto ninkaad shalay tooleys barber yaacayseen oo dhacadiid u jiifa oo aan taxaruk lahayn waxaad ogaanaysaa in in ilaahay nicam ku siiyey oo aada gallad ilaahay dhex guurguurayso oo aada kaafil tahay moogan saasaad ogaanaysa waa sababta sharcigu u faray in qubuurta loo soo booqdo walaalayaal ilaaha aynu nicamkaa uu ina siiyey ku caasinaynaa waxa uu ka farxad badan yahay wax kasta oo lagu farxo markuu addoonkiisu toobad keeno waata maanta khudbadda ka sheegaya haddii maanta aada dhowr jeer dembi gasho waxaa laga yaabaa maanta qofka maamule aada u tagtaan madaxi inuu kuhaa naga tago ordan iyo na dhaaf waar niyo wixii waan ka noqonaya waar waxaanu kaa rumaysana garan mayno orad na dhaaf niyo habaar baad qabta ama uu kuhaa war xeda oo u kuhaa marka maadaa toobadkeeni waxaan daynaya ha weligaaba been baad sheegaysa laakin ilaahay saas maaha ilaahay waxaa raxmadiisa kamid a adoo caasinay inuu ka asturo oo aanu ku fadeexadayn imisaa inaga mid oo ilaahay caasida iyadoo dadka iska ilaalinaysa oo qofku ka baqaayo macsiyadaa uu samaynayo in dadku ku arkaan oo ilaahay sitrigiisii uu ku hubiyey oo ilaahay dadka kaa qariyey oo dadku nin wanaagsan ku haysta oo dadku sheekh ku haysta adagoo inkaar qabaa oo waxaad samaynaysaa qubxiya haddii ilaahay banaanka keeni lahaa ummaddu kaa yaaci lahay saaxibu nuuniya alqaxtaaniya muxuu uhi wallahi law calimuu qabiixa sariirati la abasalaama calaya man yalqaani laakin satarta macaayibii wamasaalib wallaahi hadday dadku ogaan lahaayeen buu uhi qubxi iyo xumaan waxa laabtayda iyo naftayda ku jira iyo waxaan xumaan isu geystay ummaddu sheekh bay ii haysatahay oo nin ilaah yaqaan baa la ii yaqaanaay hadday dadku xaqiiqadayda ogaan lahaayeen dadku way iga yaaci lahaayeen laakiin ilaahay sidrigiisa iyo raxami- naxariistiisa waxaa ka mid a inuu i asturay bal waxaad ka warantaa walaal adigoo ma zina samaynaaya haddii ilaahay ku kashifi lahaa oo ku fadeexadayn lahaa in badan baa ilaahay fadeexadeeyey imisay dhacday qof dadka qaarkood inay zino sameeyeen oo labadii qof ee zinada sameynaya isku dhageen oo dabeedna inta la qaaday masaajidada muslimiinta la geeyey ayu fadiixatin haadi fadeexadda hadhay maxay tahay markaas ilaahay hadduu doono cid inuu fadeexadeeyo sitriga iyo asturaadda ilaahay uu ku hoos nool yahay uu ka qaado ilahay waxba kumaa imisaa qof muslima dulminaysa imisaa dulmi iyo jurmi samaynaysa imisaa amwaal yatiimo cunay aagooneed cunaysa imisaa ummadda muslimiinta kamid oo khamri cabaysa imisaa qof muslima qof muslima kadfanaya qadfinaya imisaa xoolo xaaraana la kala cunaya maca dalika ilaahay yasduq allah ilahay dulqaad badana ilaahay waa asturaya waa ka ilaahay addoommadiisa qaarkood intuu u yeedho qiyaama marka la isu taago ayuu ilahay odhanaya dembigaa ma samaysay markaasuu odhanaya ha kaana ma samaysay markaasuu odhanaya ilahu ha kaana ma samaysay markaasuu ilahay odhanaya ha markaasuu addoonkiisu odhanaya walle maantay kuu dhammaatay ilbaha lagu laabaya wax kuu yaalla ma jiro jahanamo oo halkaa ka cartamaysaad gelis markaasuu ilahay odhanaya maalintaad samaynaysana anaa ku asturay maantana anaa ku asturay oo kuu dembi dhaafay or jannada gala hadi min raxmat illahi ya ikhwaan ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid ah in ilaahay dembigaad samaysay markaa toobad keento ilaahay xasanaad iyo wanaag kugu bedelo faulaa'ika aladiina yubadilu llahu sayi'aatihim xasanaat bu ilahay cid ilaahay toobad keenta ee soo noqota ee toobad dhaba toobad keenta ee waxa weeyaan ilaahay si dhaba ugu soo noqota ilaahay sayi-aadkii ay sameeyeen iyo xasa xumayntii ay galeen buu ilaahay wanaag ugu bedelaya miyay suurtagal tahay intaad qof dembi ka gasho gasho gasho gasho inuu intuu kuu yimaado uu kuraa dembigii baan kuu xisaabinaya lacag baan kugu siinaya dembigii hal yumkin haada suurtagal maha in lagugu tacsiiriyo mooyaane adduunka makhluuqa kama suurto gasho laakiin ilaahay dembigiibu wuxuu kuugu bedelayaa xasano iyo wanaag hadi min raxmat illahi caza wajal ilaahay raxmadiisa waxaa kamid ah camal qaliila oo aada aada u yar oo aada samaysay inuu ilaahay camalkii qaliilka ajar ahaanad ku talagelin kaa siiyo man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu kam cashru xasana qofka iyo aayad xaraf kitaabka ilahay kamida akriya imisuu helaya toban ajar alaslu muxuu ahaa asalku muxuu ahaa ikhwaani asalku wuxuu ahaa raximakum ullah in xasanadaad samayso mid lamida lagu siiya man jaa bixasanatin falahu esh فلو عشر أمثالها آه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أصل كوحة وهي حسنة إن حسنة لقاسية سيئة سيئة لقاسية لكن إلهي حسنة دي وكل من الله وطبعا شر وكل من الله هذه من رحمة الله عز وجل وحاو إلهي كل الرمانة وحويان إن هذا ذيك وشنك شود وناك بل إلهي أشر أعمال شكاركود أشر كود وحول من الله وطبعا بقل أو شر أي إلهي جل وعلا لمن ilaa sabcamiata dicf ayuu ilahay limin laaba dadka qaarkood ilaahay ajarkooda waxau siiyaa bigayri xisaab inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab hadi min raxmat illah caza wajal ilaahay naxariistiisa waxaa kamida inaan lagu dulmiyin wain taku wain taku midqaala xabati min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xasibi ilaahay waxa uu yihi atam wax leeg ilaahay dulmi maayo xasanaa iyo sayi'aa sayi'adii ilaahay kuma libin laabin ilahay raxmadiisa waxaa kamid a sayiadii man jaa man camila bisayiati waxa kutibat lahu sayiat waaxid sayi-a keliya loo qoro ilaahay naxariistiisa waxaa kamida qofka wanaag ku hamiye samayn kari waaya in ilaahay wanaaggii ajarkiisi siiya haddaba ma samayn ma facalo wuu ku hamiyey bas hadi min raxmat illahi caza wajal ilaahay raxmadiisa ikhwaani waxaa kamid a oo magaca raxiim uu huwan yahay inuu ilaahay addoommadiisa jalla wacalaa uu ku abaalmariyey wax aanay acmaashooda u goynin ilaahay addoommadiisa saalixiinta wuxuu ku abaalmariyaa janno jannadaa nebigu muxuu ka sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ilaahay wuxuu yidhi acdadtu licibaadiya asaalixiin addoommadayda waxaan u diyaariyey maa laa caynun ra'at caana ili qaban walaa udunun samicat dhegina war aanay ku maqal walaa khatara calaa qalbi bashar qofna aanu sawiranin oo malaynin jannu ilaahay u diyaariya carduha asamaawaat waalard samaawaadka iyo dhulalka isla leeg ayuu ilaahay u diyaariyey jannu ilaahay u diyaariyey darajaad ah ayuu ilaahay jala wacalaa u diyaariyey haadihi kulluhaa macaanidaasi waxa ay tahay magaca raxiimba sita ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid ah in ilaahay gaalkii isagoo gaalnimo samaynaya oo rabbi ku kibraaya ilaahay uu arsaaqo oo ilaahay uu risiqii siinayo oo awlaaddii siinayo oo caafimaadkii siinayo oo ilaahay u kaadinayo ina allaha la yumli liaalim xataa idaa akhadahu lam yuflithu ilaahay waxa uu ugu kaadinayaa casa an yatuub waxaa laga yaabaa inuu toobad keeno bal hadda u kaadiyo ha kula degdegin in ilaahay jala wacala cadaabkiisa u kaayo hadi min raxmat illahi caza wajal magaca raxiim saasay u tilmaamaya ilahay waa boqor maliki ywm اddiin ilahay waa almelik waa boqorka dhabta ah ilaahay waxa uu yihi liman ilmulku اlyawm wax allaala wixii boqortinimo sheegtay adduunyada ee inuun awood yar isbiday ayuu ilaahay soo xashrinaya markaasaa waxaa la odhanaya liman ilmulku اlyawm maanta yaa boqornimo sheeganaya markaasay hadal deenaysa cidna jawaabi maysa maalintaas ilaah isagaa ka jawaabaya wuxuu odhanaya lilaahi alwaaxid alqahaar allaha cidduu doono dirqiya cid ka qaalib noqotaa jirin kelidee cid masaysa aanay jirin iyo cid laba la ku ahi toonna allahaasaa boqortinimo le maanta ilaahay maalintaana isagaa boqora maantana isagaa boqora boqortinimada ilaahay walaalayaal laba shay midkoodna may keenin shuuf boqortooyada adduunyada laba mid baa kharibay imaa dadkay dulmiyaan oo ay cagta mariyaan oo addoommaday ku kibraan ay tunjileecsadaan ay awood u adeegsadaan taa ilahay waa ka cara ilahay taa adduunyadana ku samayn maayo aakhirana kuma samayn maayo dulmigu ilahay waa ka xaaraan ina allaha laa yadlimu midqaala daratin wain taku xasanatan yudaacifha wayu'ti min ladunha ajran cadiima wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid rabbigaa addoommada mid dulmiyo maaha iska ilaali aayaddaa markaad macnaynaysa ha odhanin wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid ilaahay mid dulmi badan maaha haddaad saatra xaa ka soo baxaya in yar in yar buu ilahay wax dulmiyaaba ka soo baxaya mar iyo laba iyo wax dulmiya saasaa ka soo baxaya sidaa ogeed bay culimadu waxay yidhaahdeen asmaada ilaahay ee siiqat lmubaalaqa ku timi siiqatu lmubaalaqa loo macnaynaya ilaa in maxduur ka dhasho mooyaane tanoo kale maxduur baa ka dhalanaya maxaa la samaynaya marka wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid rabbigaa addoommada mid dulmiya ma aha sagiiran kaana aw kabiiran maxaa fasiraya ina allaha laa yadlimu mihqaala dara inii xaram yaa cibaadi inii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu nusuustaasa fasiraysa ilaahay mulkigiisa iyo boqortinimadiisu may keenin inuu addoommadiisa dulmiyo mid kalena ilaahay mulkigiisa iyo boqortinimadiisu may keenin in cid xaq lahayd in la simo ciddii dalamada ahayd iyo ciddii saalixiinta ahayd iyo fajaradii iyo waxa weeyaan cibaad addoommadii ilaahay an wanaagsanaa in la simona may keenin oo adduunyada in badan boqortooyadooda ay ku dhacaan oo dad dalama ah iyo dadkii salaaxa iyo yani wanaagga u saaxiibka ahaa ee addoommada ilaahay ahaayo toosna in labadii qole la simo taasina dhici mayso ilahi wuxu uhi afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumun makhluuqoon jirin buu ilaahay boqor ahaa iyagoo aan jirin oo baaba-ayna boqor buu ahaanaya iyagooy maanta jiraanna boqor buu ilaahay ilaahay mulkigiisa wax nuqsaani kuma sugna cid ilaahay mulkigiisa la matasha oo maanta lalihi ma jirto oo arlada la muqusha ilaah labaad ma jiro merig iyo boqor kalena ma jiro oo aan isaga ahayn nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ilaahay waa ka qur-aanka ka sheekeeyey ee kaga warramay
inuu mid dawaaqiidii caalamka soo martay kamida uu yimi maalintaana nabi llahi ibraahim wax muslima arlada waxa saarnaa isaga iyo gabadhi ilahi wuxuu hi alam tara ila aladii xaaja ibraahima fii rabbi ma aragto ma kuu yimid ma laguu sheego ma ku soo gaadhay nabiy llahi ibraahim ninkii boqorka ahaayee waxa weeyaan daakiyada ahaa ee kibray ee boqortinimada isbiday ay dood u dhex martay hada ninkaa dheg
ilaahay boqol
كان عندي ومعاملات وقراءة معياش الإنسان حقيقة ما عوض ومن جاهز مخرج عن كلام كلام هذا وقت في بلد الأرض لكن عن جدنا ولا يفعل إلى الإنسان بيد الله جل وعلا الله اشترط على الأولياء الله وعليان أكمله ونكتبه إلى إلى أكملته عقلنا عزيز عندنا على العزيز مع هذا الإمام الدوحة كاملة ومن هذا يجب يدرك الإمام والعزيز حول القليل عن الإمام والحكمة فيصلها وبيصلها الوجه طلب عن الفلاح الوجه إلى أن يطلع يحب الحظ الوجه علما من الله سبحانه عزيز على الإمام إذا على إلى يمنى قال الله تعالى إن إسلامية الواجب بذلك ولله جل وعلا حين نفسه قدر قال نعم وعلى إلى أخره فرعون قال لا يمشى جد بدر ما علمت له من إله عيانا قال لي عقوان إلى إلى فرعون إلى روح قال فرعون هذا كل أرض أنا ما نجي حدد ولا زين أبين كذا كلام أو صليب ولا زين أي روح كل يعني إن الناس قالت له على ذلك وعلى الجبع عليها فرعون إلها أما ما ظلم مطلوبا وأن يمكن تسديد يديه أن يمكن كل هذا ما لا يهوى إذا سمحت أنا يا فرعون يعني بس تضربه يا أشعر مرجفا قال هل يحب يكون ورويد زبدة فرعون كذلك إنه بالقالة إنه لحية أو رمى عن الدول من الله إليه إذا الله كفر الإمام عليها غير الله يمت فعلا بما حتى إذا أردنا وغلق قام أن لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وعلى إلى أن يوم آمنت هل بعيد يا يا رب كده كده أيها الأساس علم التفكير توازن الكفار تنتهيهم وكان العالم براءة الأحد أي لا يمكن الشيء وجهه أي العلماء بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل ولا يرفض أنا ما كان عالم إلى أن يوصل غير بني إسرائيل إلى أن يمنيه حتى لا يمكن أن يرفض إلى أن يرفض إسماعيل علماء النصوص تبارك وعصاره إذا كنت من المرفع شهادين في الحيلة تكبر على المسلم يا جماعة شهادين وأنك أهديه مختلفة وحفظ ما كنت إنسان أي لا يمكن أن تروح للآلام وقد عطيت قبل وكنت من المسلمين وما ما هذا من له ما قال يا رب ترى إلى القرآن كما قال خيارك كاوما وإن كان لا إله إلا هو بين أن يروح فزاق استشراقه إلى إسلام وعوية وعلى فرعون ومرة أن يقال مع الإخوان تركي من سنه دينية غرنا كبير تركي إلى أن يخلف اليوم من الجيش ببدنية لتكون لمن خلفك آية وكيل الزمان الأمين شد الزمان إلى أن يوحى مبتدئ العبرة ورد صلاة فرغبوك أن تروح إلى أن يتجد الكنسي أيا وحى رجل من أنفاقه والسن مجتمع إلى أن يكون هذا في الحجم التسوى والطرشة أعلم شيئا نعم أنا مش مجرد تطلب درجة ما صرنا مفرطك على لكن أعلم وعزيز لا يؤمن إلى هيوان على عزيز ولا يرحيم إلى يقول ينصركم الله فلا غالب هذه إلى هيوان من ذيك الكتاب عندي من كان كان يسولي يلوني ما يسولي لكن هذا من لا يدور من الدول جماعه دول المسلم عجائب من فضائل
iyo hubka aad haysata iyo saanada iyo ragga aad wadata intay doona ha leekaado ilaahay jala wacala duqaadii isu isu kibirtay ee awoodda isbitay qoraysh baa kamid ahayd ilaahay wuu edbiyey ilaahay wuxuu yihi waxaa xustaan id jaaatkum junuudun faarsalnaa calayhim riixan wajunuudan lam tarow nebi maxamed baa laysu soo gaashaan buuraystay calayhi salaatu wasalaam yuhuud baa ku ballan burisay qabaa'ilkii carbeed oo dhan baa isu yimi quraysh baa wax allaalo waxay ciidan lahayd dabada ka soo martay madiinaa la dul degay deedna waxaa la yidhi maanta waa inaanay xabadi ka firxanin waa in la mariya halkaa lagu aasaa maxamed iyo warkiisa qabaa'ilkii carbeed iyo yuhuudi markaa aragtay ciidanka madiine dul degay intuu leegyahay ayaa qolo walba mar ballankii nebiga la gashay ka baxay saxaabadii rasuulka talaa ku cadaatay waxay hi maxaynu samaynaa waanu yarnahay ciidanka intaa leeg banaanka kuma bixi karno salmaan baa wuxu uhi radia allahu canhu nebi maxamedow salmaan nin farisi ayuha nin ay dawlado badan oo islayn jiray oo boqortooyooyin ahaa kusoo dhex koray buu ahaa nintaati ka dagaal warkeed haya ayuu ahaa laakiin nin qurayshi wa iska nin dad markuu madiine joogay dee wax la yskaga tirinayey oo dee sidaas wuxu garanayaa la islaam ma ahayn wuxu nebi maxamedo war baan ku haya magaalada madiina hal meel baa laga soo galaa inta kaleba buuraa kaga xeeran waa waktigaas iminka maaha wuxuu ihi sow quraysh halkaa kasoo geli mayso iyo ciidankaas ah meesha gebigeedaba god baynu ka qodaynaa aan farduuba soo dhaafin faraska silaa isku soo dayano godkuu ku dhex dhici godka ciddii inoogu timaadana waynu gawracayna maa fi xal taani saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam xalkii buu nebigu ku booriyey bal waxaad u fiirsataa dadkeena maanta haysta cagafcagafyada wax lagu qodo iyo qalabka wax lagu dumiyo dhammaantood maanta haddii la dhaha halkan ilaa iyo waxaa la jebiye laamid ah laga yaabo inay bilo qaadato baa waxaa la jebinayaa god ay faraska ugu dheereeya aanu ka boodi karin ayaa la rabaa in la qodo magaalo lagu wareejiyo dhinac dhan oo kamid a nabigu ilaahay buu la kaashaday saxaabadiisiina amar buu siiyey rasuulku sala allahu alayh wasalam waa bilaabay godkii baa la qoday magaalada meeshii layslahaa waa laga soo gelayaaye banaan ahayd oo dhan baa lagu wareejiyey hal madkhal baanay magaaladu maalintaa lahayd qorayshoo guuraysoo ciidankeedii wadata oo isla maanta nebi maxamed haddaa ka faraxalanaysaan inankaa yar warkiisa waa u taagweyneyn ayaa madiine soo duldegay mar allaala yaa la socda carabi raggay ka tilmaami jirtay fursaan iyo iyo dagaal baa la socda waa cikrama ibn abi jahl waa khaalid ibn waliid waa abu sufyaan waa rag sharaf iyo madaxtinimo markay noqoto sheegtay iyo rag adduunka marka la idhaha hebel waa geesi geesinimo looga hadhay khaalid oo gaal iyo islaamba maanta faraa ka taageen taatikadiisii dagaal oo xataa gaaladu maanta intay guug qaateen iyo firaq ay ka haysteen meel kasta uu ka dagaal galay inta la tegay la mitriyey oo qaabku dagaalka u galay la diraaseeyey oo takhdiid dagaal istiraatiijiye dagaal laga qaatay ayaa meesha maraya khaalid markuu is soo taagay bu uhi abu sufyaan ba markuu arkay buui wallahi tilka makida lam tacrifa alcarab iga walla tani waa dhakaane aniba akoon carabitan may aqoon bui waayo waa la isgaranaya meel kaley ka timi buui nin ciidanka la socday baa wuxuu yihi hala yaabina nimanka salmaan baa ku jira dee salmaanna rag meeshii rag ku jabay buu joogay oo boqortooyu ka yimi gawda la isku hayo marka isagaa dhigay warkan waa la isfahmay markiiba xaggay maraan laakiin magaaladii bay iska dul degeen saxaabadii iyo nabigu alayhi salaatu wasalaam godka dhinaca kale ka joogaan niman fardooleydii kamid ah ku kiciyey godkii oo isiri dhaafa iyagiyo fardiba gudaha lagu shubay bas nabadgeliyo cidda basoomay markaa walaaci banaankii magaaladay dul degeena waxaa magaaladaynu goodoominaynaa ilaah iyagii buu isku diray mar alaala markii dagaalkii suurto geli waayey ayaa dee la kala wada shakeyl warta ma halkan umaynu fadhina magaalada goodankeed wuxuu inoo taraya almuhim waxaan uga socdaa ilaahay jala wacalaa wuxuu ku saliday daawada quraysh ilaahay jala wacalaa quraysh wuxuu ku saliday dabayl iyo ciidankii soo raacay gaashaanbuurta gebigeediiba ilaahay dabayl buu ku saliday teendhooyinkii bay ka rogtay wax alaala wixii teendho ay siteen way qaaday dheeriyadii dabka saarnaana xagga kale u rogtay dabkiina way ka baktisay arladiiba caasifay ku noqotay ciiddii buu ilaahay ku kiciyey bal ciiddanoo lagugu diray yaa kaa celinaya xaggaad taka gelaysaa hadi min junuud illahi caza wajal ciidamada ilaahay uu sheegay ilahay uhi wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa bay ka mid tahay ciidankii markuu meel u jeediye meeluu ka jeeda garan waayey ayaa waxay gaadheen saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay gaaladii dhex tagaan xudayfa wuxuu yihi abu sufyaan baan intan u jirsaday wallaahi haddaanu nebi maxamed igu odhan lahayn hadini korkaan ka goyn lahaa buuri a laguma wada hadleen laakiin nebigaa igu uhi nimanka dhex gal warkoodun iisoo hel waxba ha samayno haddii aanu nebigu ballankaa iga qaadi lahayna abu sufyaan habeenkaa waan ka takhallusi lahaa buuri intan baan u jirsaday meel ay ka socdaan iyo meelay ujeedaan markay garan waayeen bay xabadiba mar guurtay ninkii faraskii haleelayna waa haleelay ninkii faraskiisi haleeli waayena caguhu wax ka dayay nimankii ballankii nebiga ka baxay bay tala ku caddaatay dabadeedna laga tegday gaashaanbuurtii xudunta ku dhufatoo iska tagtay nimankiibaa dee alle ballankiina way buriyeen guulla may gaadhin nebigu dhegtuu dhiigga u daray wax alaala wixii ballanka ka baxay calayhi salaatu wasalaam waxaanu ka socdaa ilaahay azad cizadiisa iyo quwadiisa waxaa ka mid ahay dabayl buu ilaahay ciidan dhan ku salliday dabayl bay iska celin kari waaye ya ilaahay cidduu doono inuu qabto siyaabo badan buu ilahay waxu qabto qofka waxaa laga yaabaa in isaga laysku salliday isaga laftiisa oo isagu naftiisa ka takhaluso marka walaalayaal ilaaha asmaadaa iyo sifaadkaa waan wanaagsan leh allahaasi baaq buu inoo inoogu baaqay marbatulfaraska meeshan u socdo wey ilaahay waxa uu inoogu baaqay magacaanta macnaheeda intaynu baranno oo diraasayno kutub bay ahlucilmigu ku sharaxeen asmaada ilahay magacaantooda qaarkood saddex majalad yihiin sharxu asmaa illahi alxusnaa waxa weeyaan waxaa lagu sharxay kutub aada u tiro badan wax mucaasiriin sharaxeen iyo wax mutaqadimiinta iyo ahluculimadii islamku sharaxeen magacaanta ilaahay qofka macnahooda fahma ee waxa weeyaan ku dhaqma ee ilaahay ku caabuda maxaa kamid a dee ilaahay rasaaq bu wuxuu kuu sheegay inuu rasaaq yahay waasicu lcataa'ir iyo ilaahay inuu alle buuxa yahay hani inuu ilaahay yahay dee kalo day saa tahay waa inaad baridaa isaga oo wixii kugu adkaada weydiisata ilaahay wuxuu kuu sheegay alla tawaaba inuu yahay waa inaad isaga u toobad keenta ilaahay wuxuu kuu sheegay inuu maamulka arlada gacantiisa ay ku jirto wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa huwa wain yamsaska bikhayrin falaa raadda lifadlih maadaamay sidaa tahay dee wax walba isaga u daba fadhiiso ilaahay waxa uu leeyahay walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacaan wan wanaagsan buu leeyahay ee ilaahay magacaantaa ku barya macnahooda ku caabuda waxna ku weydiista yaa rasaaqu risiqnii allahuma anta shaafi laa shifaa ilaa shifaau allahuma shfinii markaad ilahay risiq weydiisanayso allahuma anta alqaniy lwaasic wa anta rasaaqu xakiim allahuma rzuqnii ilahay markaad doonayso inuu ku ilaaliyo allahuma ya xafiid ixfadnii hadi waa min waa waa cibaadaysiga lagu cibaadaysanaya macaanidaas in ilaahay lagu baryo oo wax lagu weydiisto macnahoodana ilahay lagu cibaadaysto walaalayaal culimada islaamku macno badan bay ka sheegeen asmaada ilaahay iyo magacaantiisa waxaad fahmaysaa markaad diraasayso ilaahay baad baranaysaa kamaalkiisaad ogaanaysaa ilahay raxmadiisa aad ogaanaysaa ilahay alla qaalib oo laa yuqlab inayaad ogaanaysaa waxaad ogaanaysaa inaad cid walba ka maarmi karto oo alla hodana oo deegsiya oo wax ku adag aanay jirin aada hoos joogto waxaad u warwartaa walaal ma jirto maadaamay xaaladdu caynkaa tahay waa inaad ilahay xaggiisa u cararto si a iimaanka ayaa ku ziyaada asmaada ilaah iyo magacaantiisa barashada la baranaayo iyo macnahooda la fahamka la fahmayo iimaanka ayaa ku ziyaada walaalayaal macnaha macaanida asmaadaha la barto nebigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam ina lilahi miatan ina lilahi tiscata wa tisciina isma miata ilaa waaxid ilahay waxa uu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac bo yani bo boqol midlaa buu ilaahay magacaan aha buu ilahay leeyahay ila nebigu wuxu uhi man axsaaha dakala ljana ninka ixsaa ku sameeyaa jannaduu ku galaa axsaaha waa maxay macnaheedu maana inaad xifdido un bes axsaaha waxa weyaan inaad macnahooda xifdido inaad horta iyagii barato macnahoodana garato ilaahayna ku caabudo oo fadcuuhu bihaada aad ka run sheegto weeyaan saddexdaa macno markaad samayso aad macnahoodii barato ilaahay ku caabudo lafdi ahaana u xifdido ee aad ilaahay ku caabudo waxaad ku gaadhaysaa inaad jannada ku gasho sagaal iyo sagaashanka isam waa intaynu garanayno asmaadaasi sagaal iyo sagaashanka ahi xadiiska ku soo arooray ee tirada ee tirinaya ee isdaba dhigaya xadiiskaasi nebiga kama ansixin xadiiska sagaal iyo sagaashanka magac oo la tirinaya ay ku soo arooreen laakiin sagaal iyo sagaashan kaa magac culimada ayaa sheegay oo qur'aanka iyo sunada ayay ka soo ururiyeen culimada sheegay waxaa ka mid a sheekh ibnu cuthaymiin kitaabkiisa qiimaan badan ee qawaacid ulmusla fi sifaat illahi wa asmaai ilxusna sagaal iyo sagaashankii magacuu qur'aanka ka soo goray iyo sunada nebiga oo mid walba daliilkiisii uu raacinaya ayaa ku yaala culimo kalena waa sheegeen marka walaalayaa waa in la barto macnahoodana waa in la fahmo kutubta tafsiirku way sharaxaan asmaada ilahi laakiin kutub u gaaro sharxa asmaa ilahi u gaara ayaa jirta kutubta hala raadsado hala barto iimaanka ayaa ku ziyaada waar ilaahay cid inooga naxariis badan ma jirto cid inagu xaq leh oo ilaahay ka xaq badanna ma jirto waa inaynu ilaahay barano si aad xaqiisa uga soo bixi karto maanta haddii nin madaxa lagu geeyo lagulaa shaqaalo ka noqo maxaad samaynaysaa agtiisa shaqaalo ka noqo ama secretar u noqo maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa waaa lag waxaad isku dayaysaa inaad barato barasayska horta mada madaxdan iyo wasiiradan iyo wax loola dhaqmo soo runta maaha qaabkee loo dhaqmo maxaa la sameeyaa yani waxa weya maxaa aniga layga rabaa maxaan qabanaya maxaa mamnuuc oo aanan qabanaynin weli ma isweydiisa ilahay maxaad ka taqaana ikhwan ilahay haddaad rabta inaad barato asmaadiisa iyo sifaadkiisa waa wanagsan waanaad barata kutub alcaqiida iyo malyaankiina ka buuxaan waa in la bartaa oo la dhegaysta intaad ilaahay u aqoon leeday baanad ilaahay ku xidhnaanaysa intaad ilaahay u aqoon leeday aanad ilaahay ka baqaysa shaki ma laha maxay culimadu uga aqoon waxa weeyaan ugaga dhawaadeen addoommada kale ilaahay ilahi uu yihi inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilahi uu yihi shahid allahu anahu laa ilaha illa huwa walmalaaikatu ululcilmi qaa'ima bilqist maxaa ilaahay addoommadiisa markii uu cid ka markhaati gashaday kelimatu tawxiid inay xaq tahay ilahay isagaa markhaati ka noqday ciddii labaadee markhaatiga looga dhigay waa malaa'ig iyo culimo limaada ilahay bay addoommada uga aqoon badan yihin ilahay wuxu uhi inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa maxay ilaahay uga bakeen waa limacrifa likamaali macrifa likamaali macrifatihim billahi caza wajal ilaahay bay addoommada ka badiyaan sida awgeed si aad ilaahay ugu xidhnaato addoon toosan aad u noqoto asmaada ilahi waa inaad barato waa in lagu dadaalo intaasaan walaalayaal maanta wacdigeeda ku koobaya ducadaasna ilaahay waa in asmaadiisa lagu baryo waxaa ka mid a aadaabta ducada inaad ilaahay u mahadnaqdo marka aad baryayso allahuma laka alxamdu xataa tarda walaka alxamdu bacda arida walaka alxamdu idaa radit deedna aad barido allahuma ini axmaduka xamda kaiira ayiba mubaaraka fiih malaaig baa u bereysantay bu nebigu alayh الsalaatu wasalaam addoon intuu ilahay inta intaa ku beryey alxamdu lilahi xamda kaiira ayiba mubaaraka fiih alxamdu lilahi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carji wamidaada kalimaati waa in la diraaseeya adciyadii iyo baryooyinkii rasuulka salى اlahu alayه wasalam ilahay uu ku baryi jiray bal si aad ilahay ugu xidhnaato walaal ilaahay weydiista oo ilahay aynu weydiisana in ilahay xaqa inagu sugo islaamnimada inagu dilo ilahay inaanu intuu ina hadeeyey kadib aanaynu lumin rabbana laa tuzig quluubana bacda id hadaytana whab lana min ladunka raxmata inaka anta alwahaab allahuma ya muqalib alqulubi habit quluubana cala diinih allahuma amitna cala alislaami wasunati ya rab alcaalamiin rabbana taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim واغفر لنا يا مولانا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من الشر وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين